ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa maanta hortegay xubnaha baarlamanka soomaaliya oo ansixiyey shan iyo labaatankii wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha ka koobnaa ee uu ku dhammaystiray golaha xukuumaddiisa ra-iisul wasaaraha oo fadhiga baarlamanka ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ku aadan waxqabadka xukuumaddiisa ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda magaalada kismaayo iyo guud ahaan gobollada jubbooyinka isagoo sheegay inay si degdeg ah ururka al-shabaab uga xorayn doonaan goobaha weli gacantooda ku harsan ee ka tirsan jubbooyinka waxaana dhanka kale uu qeexay in maamul usamaynta gobollada jubbooyinka looga dambayn doono dowladda soomaaliya balse taladu ay ka imaanayso dadka deegaanka runtii kismaayo waxaa weeye ama yaanan kismaayo keliya dhihino jubbooyinku waxaa weeyaan gobollada al-shabaab ay muddooyinka dheer ka talinahayeen ama ay dhibta ka geysteen waxaa naga go-an in dhammaan gobolkaas gobollada jubbooyinka sida gobollada soomaaliya oo kale looga xoreeyo nimankaa nabaddiidka ah oo diiday si walba oo dowladnimo soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay isku raaci lahayd aan sinaba diyaarka ugu ahayn kow waxaa naga go-an inaannu kismaayo ka xorayno dadkaas nabaddiidka ah labo inaan dhiig dambe kismaayo dadka dhexdiisa usan uga daadan oo dhiig dambe kismaayo ku daadan taas waxaanu ka qabannay inta annaan xataa tegin dadaal weyn haddana wafdiga dowladda oo aad u ballaaran wuxuu ka soo sameeyey shaqo aad u badan inta taas ka sokow qodobka saddexaad ee siyaasaddayada kismaayo waa in dadka kismaayo jubbooyinka waa in dadka la awoodeeyo siday u doortaan madax ay raalli ka yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhinaca kala sheegay inay sii wadi doonaan wadahadalladii horey uga dhexeeyey dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya iyo maamulka somalilan taasoo uu tilmaamay in rajo wanaagsan uu ka qabo sidii looga midho dhalin lahaa waxaanun wakhtiga habboon oo ugu degdeg siyaha badan aanu bilaabi doonaa wadahadalkii somalilan iyo annaga noo dhexeeyey baanu bilaabi doonaa isagana waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa waxa aan ka filayno iyo soomaaliya mid ah inaanu ka gaaro baanu rajaynaynaa waana muuqataa saansaanku waa muuqdaa si kooban haddaan halkaan fursaddan uga faa'iidaystay warbixintaas kooban micnaheedu waxaa weeye soomaaliya ka gees ka gees waxay noogu jirtaa qorshaha dhammaantood waa wada jecellahay dhammaanteed waanu gaari doonaa muddada xukuumaddan aada awoodda siiseenna ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inaannu ku gaaro wax ku fadhiya danta dadka iyo dalka soomaaliya idinkuna sidaas inaad nagu ogaataan yaanun idiin caddaynayaa idinkana codsanayaa ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon ayaa ugu dambayntii ku nuuxnuuxsaday inay aqbaleen dib u soo celintii xubnaha baarlamanka ee ku wajahneed miisaaniyadda golaha xukuumadda waxaana uu xusay in qorshaha miisaaniyadda ay wax ka bedeli doonaan dibna ay mar kale ugu soo celin doonaan golaha baarlamanka waxaan hadda ka hor idiin keennay miisaaniyadda xukuumadda waxaad noo sheegteen waxyaabo inaan ka soo bedello waa qaadanay taladiinnii waa xushmaynaynaa xuquuqdiinna dimuqraadiga ah oo aada leedihiin oo aad tidhaahdeen sidan iyo sidan waanu bedelaynaa degdegna waa idinkugu soo celinaynaa annagoo rajaynayna sidaa tan ka yeesheen iyo si kasii fiican inaad ka yeeli kartaan hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka jeediyey xarunta golaha shacabka ayaa imanaya xilli maanta xubnaha baarlamanka cod aqlabiyad ah oo gaaraya boqol soddon iyo sideed ay ku ansixiyeen xubnihii shan iyo labaatanka ka koobnaa ee lagu dhammaystiray golaha xukuumadda soomaaliya halka labaiyo toban ka mid ahna ay diideen iyadoo tirada guud ee baarlamanka soo xaadirtayna ay ahayd boqol iyo konton xubnood xasan kaafi qoyste v o a muqdisho